iyadoo qaybo ka mid ah deegaanada ismaamulka wajeer hore looga helay raxmadii rabbi sidoo kalena waraha qaar ay biyo galeen ayaa waxaa haddana qaar ka mid ah tuulooyinka ismaamulka wajeer laga dareemayaa biyo la-aan tuulada beledweyne ee bariga wajeer ayaa waxaa shacabka halkaasi ku noolay cabasho ballaaran ka muujiyeen in biyo la-aan ba-an ay halkaasi ka jirto waxa ayna sheegeen inay adeegsanayaan biyo lacag lagu iibiyo halka sidoo kalena aysan halkaasi isbitaal ay ka jirin
meeshaan aan joognaa waxaa la yidhaha beledweyne waxaa dhibaato ahoo ka jira biilaan biilaanaan nahay abaaraan nahay biilaanaan nahay biyaa biyo la soo dhaamiyo oo noola keenaa ceel kuma dhisna mashiin ma qabno biyo la soo dhaami oo wajeer laga keenaa ciddaan ku fadhidaa biyaa lacagtooda ma yara ma yara lacagtooda weegel daayartaa saddex goraa la keenaa cidda waaweynta oon ma ahayn barkada soomaali waakaasee mugaan oon saasaan ku
waxaa meeshaan dhibkeeda bargawadayaal haddaad tiina nagu soo booqateen dhib ilaaha bixiyo dhib wax loo sheegto ilaahan wax loo sheegta laakiin imnaada haddaad dawladda ka socoteen dawladda wax yar wax yar yar unbay qabataa meeshaan dhibkeeda horta ugu darno ugu weyn waxaa waa biyo biyo ma laha marka biyahan ilaaha ayaa keena laakiin asbaabta imnaadanka waxaad leeyahay asbaabta asbaabta waxaa waa mashiinoo loo qodo ceelo loo laga duro mashiin meesha bahal oo meesha laga qodo adiga dhibkeeda adigu meeshan bahal laga qodo waxaa la dhihi karnaa xoogahoo dhib dawladda xaggeeda dadaal ka laakiin biyaha ilaahay ilaahay ilaah baa keeni kara marka saas daraaddeed xoogahoo dad dad dad bulshada ay meel degan tahayna dad tabarayn waa ku jira dad wax iska wax yar wax yar haystaan waa oomlis dhadhaama dad tabarayn waa ku jira haddana abaara aa jir abaara hadda ala jiro waqtiga haddana waa abaara biyaha hadda noola keena sidii meeshaan usoo degnadan magaalada inka fadhiday shaksigaa keena jeebkiisa mar yar oo wata tarakin aas la hel waa jirtaa haddana mar wata tarankankaas mar aad nooga dambayso ma indhow hadda indhow biyaha hadda la keena waxaa keena biyo shaksi oo jeebka ina waa waa gadana waxaa waa gaariga waxaa waa laba iyo toban kun meeshaan waxaa waaye meel magaalada oo ummad badan ku noosh oo biiraan isbitaal oo aad noo dhisaya iyo aadna furneen intaasoo haweeney loo qaaday operation oo meeshaan oon ambalaas haysan ambalaas ma haysan isbitaal ma haysan isbitaalka nooma furno maxaa la dhahaa ilmaha ay dadka xanuunkiisa waxaan u doonanaa wajeer biyo ma haysan dad yar oo dan yar ahoo xataa ilmaha dugsiga iyo iskuulka iyo dad aan kala bixi karin waa jira waa tabarey lacag jaabka ahaan isticmaalnaa dad noqotaa iyo duunyo noqotaaba biyo ma haysan lacagteed xataa nin hele inamaan heli karnaa dadkiisa dhex taagan yahay waakaas hoose dhibkaayna waa dhibkaas biyaha waxaan ku iibsanaa lacag oo laba iyo toban ah dhanka kale waxa ay baaq u soo jeediyeen dowladda countiga wajeer in si deg deg ay halkaasi biyo kula soo gaarto sidoo kalena shacabka tuuladaasi ee beledweyne ay ceelbiyood u qodo waxaan codsanaynaa in meeshaan mashiin noogala qodo biyo noogala soo saaro ceelo noogala qodo waxaan hadda dawladda ka codsan lahayn codsigayn hadda maxaa iska codsan dawladda allah horta mashiin bahal bahal in loo daro mashiin in loola daro biyo xagga biyo ugu darin waxaa la diiday soomaaliya ku maad nafta biyo noloshan caana nafta biyo noloshan caana biyo magi lahee arrimo dhan maa dawladda waxaa waa qofka dad oomi arrimihiisa dhan kaamil ma dawladda waxaan ka codsan lahay in biyo noola keeno oo isbitaalka noola furo magaalada ay horumar noo yeelato oo ninkii dan yaran haddii wax la taaran kara ilaah wax wax taartay wax noola taartay cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta heysta ismaamulka wajeer